waa mahadsantahay maxudiin war qoraala oo ka soo baxay hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay al-shabaab hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa warkeeda waxay ku sheegtay in al-shabaab ay awoodooda daciifeen kadib dagaalo badan oo ay kala horyimaadeen ciidanka dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya warbixinta waxaa lagu sheegay sidoo kale al-shabaab inay kala qaybsameen deegaanada jubbooyinkana xooggooda ay ku hareen weerarka xalana ayaa warbixinta looga hadlay sirdoonka soomaaliya waxay sheegeen in afar ka mid ah ay xaqiijiyeen inay dileen dhinacyadii weerar kusoo qaada xalane oo meydadkooda ay warbaahinta usoo bandhigeen dhan kale warbixinta waxaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ee gacanta ku dhigtay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab kaas oo magaciisa aan lagu sheegin warbixinta laakiin wararka qaar ay sheegayaan ninkan in la yidhaahdo sakariye ismaaciil axmed xirsi oo al-shabaab ka tirsanaa sirdoonka soomaaliya wuxuu sheegay in warbaahinta ay macluumaad ku aadan sargaalkaas ay gacanta ku dhigeen ay usoo bandhigi doonaan maalmaha soo socda warkan ay soo saareen dowladda soomaaliya gaar ahaan hay-adda sirdoonka soomaaliya markii laga soo tago waxaa jira war kale oo kasoo baxay xafiiska xarakada al-shabaab ama ururka al-shabaab kasoo baxay kaas waxaa lagu sheegay in waxaana looga hadlay sargaalkan dowladdu ay sheegatay inay gacanta ku dhigtay al-shabaab waxay sheegeen sakariye ismaaciil hadda inuusan ka tirsanayn xarakadooda ama ururkooda ninkan in al-shabaab hadda ka hor uu kusoo biiray laakiin muddo hal sana ah keliya inuu al-shabaab la shaqeeyey ayaa lagu sheegay warbixinta al-shabaab ay soo saareen labadii sane ugu dambeeyana inuusan wax al-shabaab al-shabaab wax hole uusan u haynin oo laba sano ka hor oo ka goostay sidoo kale warbixinta al-shabaab waxay ku sheegeen in ninkan mar horeba oo ku biiray dowladda federaalka soomaaliya oo muqdisho deganaa saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan oo muqdisho la deganaa ayay warbixintan ku sheegeen sidoo kale waxay sheegeen in ay wax been abuura ay tahay in ninkan hadda u ka tirsanaa al-shabaab ama dowladda uu isku dhiibay ama dowladdu ay gacanta ku dhigtaba warkaasna waxaa soo saaray al-shabaab marka labada warbixinba dowladda iyo al-shabaab ayaa soo kala saaray ninkan la yidhaahdo sakariye waxaa hadda la sheegayaa qaar badan oo ka mid a warbaahinta caalamkana ay qoreen inuu ka tirsanaa jiray al-shabaab haddana uu ku sugan yahay degaano ka tirsan gobolka gado halkaas oo ammaankiisa si weyn lagu waardiyeynayo wararka qaar ayaa sheegaya ninkan inay dhici karto in magaalada muqdisho la keeno inkastoo al-shabaab ay sheegayaan marka horeba ninkan inuu markii horeba magaalada muqdisho joogo oo muqdisho ka tegay haddana warar kale waxay sheegayaan in dowladdu ay muqdisho keeni doonto warar ay idaacaddu risaale hesha ayaa sidaas xaqiijinaya